asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee dalsan qodobada saaka ku dhegeysta doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo sheegtay in dadka jara dhirta iyo kuwa bacda keena ay la mid yihiin al-shabaab shir u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho gudoomiyayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo magacaabay guddiga saaxiibtinimada ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale waa guddiga saaxiibtinimada ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo luxemburg madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qaabka ay noqonayaan ciidamada cusub ee lagu bedelayo howlgalka muddada dheer soo jiray ee admis xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka nabadoonka guud mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo kulan looga hadlayo amniga degmada wadajir oo ay yeesheen laamaha amniga iyo maamulka degmadaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale isu soo noqosho wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka subax ee dalsan saakay kuwooda ugu waaweyn warkii oo faahfaahsan aanu ku bilownay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwaa qadiijaal maqsuumi oo ka hadashay munaasabad ay kusoo bandhigaysay waxqabadka wasaaraddeeda ayaa sheegtay in dadka jaradhiirta iyo sidoo kale kuwa bacda keena dalkeenu ay la mid yihiin al-shabaab siday hadalku dhigtay wasiiradda
iyo arrimo kasta waxaa rabaa inaa halkan ka sheego bacda iyo arrimo kasta iyo geedka dhirjarista qofkii la shaqeynaya ama qofkii ka og oo ummadda soomaaliyeed wax kala qabanayeen wuxuu lamid yahay asoo khawaariijta qariyay waa mahadsan tahay waxaa rabaa cabdiraxmaan su-aashiis ka jawaabo arrimaha bacda bacda sidaa waxaa rabaa inaan nila kaashado go-aana kasoo baxay soddonka juun ee ku ekeed go-aanka kuwa soo saarnay kadib ganacsatada ayagoo duruufaha iyo xaaladaha ka war ka hadleen waxaa loogu daray waxay tahay muddo saddex bilood kale ganacsatada ee ku egtaa soddonka sebtembar soddonka sebtembar waxay ka dambeeyo bacda waa mamnuuc sidaa ogtiin bacda dhibaatada ee dalka deegaankeena ku hayso waa jariimad haddee sidaas u dhigo sababta waxay tahay way baabi'isay caafimaadkeena cudurada ugu badan oo bacda laga hela maata waa caawaa keena bacda xoolihiina baa cuna maata caafimaad nooma ahan bacdaasna inuu wadankan laga raro oo ka guuraan waqti badan iyo sanooyin badanay nagu qaadanaysaa marka aniga maamul goboleedyada wasiirada sharafta leh maamul goboleedyada way la socdaan sidaa ogtiin puntland way joojisay galmudugna way joojisay official ah maamul goboleedyada kale way la socdaan laakiin waxaa ayakan ay ku raacsan yihiin arrimahaas inaa la joojiyo waana isku waafaqnay ayakan insha allah waa kasoo bixi doonaa inta dhiman laakiin waxaa rabaa inaa halkan ka sheego bacda iyo arrimo kasta iyo geedka dhirjarista qofkii la shaqeynaya ama qofkii ka og oo ummadda soomaaliyeed wax kala qabanayeen wuxuu lamid yahay asoo khawaariijta qariyay sababta waxay tahay waa isku mid ninka dhirta jaraayo ninka bacda sunta kuu keenayo oo adiga caafimaadkaaga iyo dilkaaga ay ku la mid tahay marka waxaa rabaa inay khawaariij adiga oo waxaa waaye ay la mid yihiin qofka deegaankaaga baabi'inayo qofkii la kaashado ama arrintaas u qariyo qof walba wuxuu iska saaran mas-uuliyad inuu deegaankiisle ina sababta waxay tahay maata bini aadanka caruurtaaday qabsan kartaa cudurkaas caruurtaaday ku dhici kartaa awlaadaada kudhici kartaa nafsadaada kugu dhici kartaa marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay siduu qof walba nafsadiisuu ka fikirnay deegaanka waa la nool
wasiirka wasaaradda deegaankii isbeddelka cimilada khadiija al maqsuumi ayay ahayd sidaad maqlayseenna waxay ka hadlaysay khashinka ama waxa bacaha dadka dalka keena oo ay digniin u dirisay iyo sidoo kaleeto dhinaca kale jarista geedka oo ay ka digaysay geesta kale magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayay nabadoonka cusub ee mid ka mid a beelaha soomaaliyeed xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo wasiiro ayaa ka qayb galay munaasabadaas wariya iyaga cabdifataax muumne ilka case ayaa warbixintan ku eegaya nin adag wuu adeejiiseen arnin adag wuu adeejiiseen nin adag wuu adeejiiseen amaanaayeel amaanaayeel ee ilaahow noo amaanaayeel
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu caleema saaray nabadoonka guud ee beesha absugi nabadoon sheekh cabdiraxmaan muxiyidiin jimacaale kaasoo dhowaan loo doortay xilka nabadoonnimo waxaana munaasabadda caleemasaarka nabadoonka guud ee beesha absuga kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedyada hirshabelle iyo galmudug odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ganacsato iyo haween munaasabadda ayaa ahayd mid heerkeeda uu sareeyo waxaana halkaasi hambalyo iyo bogaadiin ka diray dadkii kasoo qayb galay oo isugu jiray odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan waxgarad siyaasiyiin xildhibaano iyo weliba marti sharaf kale iyagoona alle ugu rajeeyey inuu alle ku asturo xilka nabadoonnimo nabadoon cabdiraxmaan muxiyidiin jimcaale waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo waxyaabaha halkan maanta aan isugu nimiday wax kale ma aha waxaa weeyaan nabadoon beelaha absuge ay duubteen soo bandhigiddiisa waaye oo loo soo gudbinaayo soomaali anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca beesha aan isu istaaga meeshaan oo beelaha absuga ka mid ah waxaanu qiraynaa amba markhaati ka nahay ninkaas asagaa oo odayga nabadoon cabdiraxmaan muxiidiin jimcaale inaan soo wakiilanay wakiil buuxa naga yahay magaca absuga ku matalo meeshaan waafaqaan ku nahay hadda nabadoonkii igu horreeyey oo hadlaayay waa cidda hoggaankeedii u ahaa ama curadkii u ahaa anna ku-xigeenkiiaan waa anna xaggiisaan matalayaa yaraankiina waa iiga dambayn doonaa insha allah haatanna waxaan rabnaa inaan ogeysiino walaalahayna maaragtay naga waa maaragtay na nala dhashay kuwa nala dhashay iyo kuwa naga waaweyn intaba iyo soomaali oo dhan waxaan leenahay ninkaas waa isku soo tawfiiqnay annagoo ah saddex absuge nabadoonow naga yahay ciridda laga soo gelaayo absuga qoonbor xagga nabadoonnimada waxaa waaye cabdiraxmaan muxudiin jimcaale annagoo ku hadlayna magaca beesha macallin dhiblaawe curadkeedana ah ahna beesha cabdi macallin waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka beesha absuga qombor
waxaa halkan soo dhaweynaynaa nabaan muxuudiye jimcaale ay noo keeneen walaalaheen absuge aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa sidaa usi diin isi ka fiican idinla sidnaa insha allah hambalyaan leenahay waana soo dhaweynaynaa siday usoo dhaweeyeen akhyaartii iga horeysay walaalaheen maxamed cabdalle say noogu soo gudbiyeenaan u aqbalnay sidii walaalaheenna cabdi macallimoo naga weyn ay usoo gudbiyeenaan u aqbalnay haddana walaalaha kale oo naga yaryar oo macallin dhiblaawe iyo wacaysle iyo afgaalan aan u gudbinaynaa waxaa waaye ninka la keeno nabaddoonkaynaa beeljow ka mahana annagan dhammow naga yahay haddiise mugga absuga ayuu keeneen nabadoonkayna absuga jow looma duumina wacaysleoo dhammow u duuman yahan la ogaalda in laysku aljarmo lama rabo waa soo dhawayhaynaa walaalkayna shii cabdi muxudiin jamcaale nabadoon soomaali allah kaa dhigan leenahay marka ugu horraysa nabadoon saddex absugaa lagu lagu duubay marka ugu horraysa horta afar absugaa lagaa rabaa kadib inaad wacayslu gudubta soomaali u gudubtaa lagaa rabaa nabadoonka ay maanta hortayna fadhiyo oo aynoo soo gudbiyeen beesha absuga qombar waa nabadoonkii mataqaan loo baahnaay waa soo dhawaynaynaa sheekh cabdiyow xertaadiyaan nahay berigana nabadoonaa noqotay kor allah kuu qaadaan leennahay beriga nabadoon absuga maahid nabadoon waa abgaal ismaanaa tahay waxaa tahay albaabkii abgaal ismaan laga soo gelayaa tahay annagu ibarkagaabaan nahay tolmeel kuma soo dhammaado horta tolku waana maqan yahay waana joogaa waxaan leeyahay marka hala maqnaado hase la joogeeyo Eh, sheekh maxudiin sheekh sheekh cabdiraxmaan maxudiin jimcaale duubkiisu waa aqbalaan leenahay waa aqbal haddii alla idmo waa ku faraxsannahay waa soo dhawayhaynaa awal
geeska kaleetana kulan lagaga hadlayay amniga degmada wadajir ayaa lamaha ammaanka iyo maamulka degmadaasi ay ku yeesheen gudaha degmada wadajir siday ku waramayso wariyahayaga faadimo cabduqaadir xasan
taliska booliiska qaybta galbeed gaar ahaan saraakiisha saldhigga booliiska degmada wadajir oo uu horkacaya maamulka degmada wadajir saraakiisha nabad sugidda degmada iyo mas-uuliyiinta kale ee degmada ayaa isugu yimid kulan ay ugu areensanayeen xaalada guud ee amniga ee degmada iyo sidii looga hortegi lahaa xiliyada qaar falalka amni darro ee dhaca kulanka intuu socday ayaa la isku soo hadal qaaday sidii loosii xoojin lahaa amniga degmada oo ah mid muhiim ah sidoo kalena saraakiisha saldhigga booliiska degmada ayaa dhinaca kala tilmaamay howlgallada joogtada ah ee laga sameeya degmada inay sababtay amniga degmada inuu noqdo mid laysku haleyn karo oo xasilan taliyaha saldhigga booliiska degmada wadajir ayaana sheegay inta lagu guda jiro howlgalladaasi in lagu soo qabqabto shakhsiyaad ladig ku ah amniga sidoo kale kooxa burcad ah oo dhac geysta waqtiyada qaar hubka sharci darada ah ee wax lagu dhaco daraagiska iyo ciyaal weerada gudoomiyaha degmada wadajir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dhankiisa in shacabka ku dhaqan degmada looga baahan yahay adkeynta iyo sii xoojinta wada shaqaynta kala dhexaysa hay-adaha amniga iyo maamulka degmada bulshada ayaa la faray sidoo kale bilicda degmadu inay ka shaqeeyaan una hogaansamaan awaamiirta kasoo baxda maamulka degmada wadajir waxa uu kulanka saacado badan socdaba markii uu soo idlaaday waxaa si kooban warbaahinta ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada wadajir xirsi cabdulle nuur
shirkaasi waxaa laga soo saaray dhowr qodob in wax laga qabto kow awalan marka ugu horeysa wacyigelin in laga shaqeeyo lamber labo nadaafadda degmada sida guri kasta hortiisa bulaca qashinka iyo waxyaalaha yaalla inay qof walba ka nadiifiso diyaar ay u noqdaan dadka degmada inay guri kasta ka hortiisa ka shaqeeyaan wax allaala wixii qashana ay ka qaadaan lamber labo in guri kasta lagu xiro camero si ammaanka degmada oo u sugnaado oo iyaguna dadkaas ku nool degmada ammaankooda looga shaqeeyo guri kastaba horti camera waa in lagu xiro lamber saddex waa in la waa inay gudoomiyaha degmada wuxuu soo diyaariyey dhalinyarada dadka danyarta ah oo degmada degan dhallinyaradeeda aan waxbarashada haysan oo ciyaal weerada iyo dhibka degmada warkii subaxa saaka kala socoteen dalsan efe muqdisho waa nagita nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii